Qoysaskan oo ku nool kaamka Najax oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne islamarkaana degan guryo ka samaysan kartoomo iyo bacal la isku geeyo kuwaas oo aan celin karin qabowga habeenkii iyo kuleylka maalintii ayaa ka soo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo la xiriiro abaarta ka jirta dalka ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmad kala duwan sida biyo iyo hooy qaar ka mid a qoysaskan oo ku nool kaamka Najax ee xaafadda Kooshin ayaa raadiyo Beerlo uga warramay duruufaha haysto anoo ku nool kaam najax oo racwi leew lee dhaho waxaan u baahannahay biyo waxaan u baahannahay horta waxaa noogu daran biyaha siiba biyaha saaka dushaan ku keenay shalay dushaan ku keenay hooy ma haysano ilmihii waa naga baahan yihiin marka waxaan rabnaa inaad noo keentiin guryo noo dhistiin biyaha siiba biyaha noogu daranbo marka ilmahana waxaad noogu keenaysaa daawan waa rabnaa waxbarasho waa rabnaa wax kastaan u baahannahay inuu naloo tahaadiina guryahay naga dumisay marka guryo naloo dhiso oo naloo naloo caawiyaan rabnaa waxyahan oo hadda na haasta waxaa noogu daran biyaha iyo biyaha waxbarashada iyo biyaha noogu daran iyo hoyga saddexdaasaa noogu daran oo muhiim noo ah inay biyaha noo keenaan ooy raashiin noo keenaan ooy hoy noo yeelaan ilmaha waxbarasho ay noo baraan halahaasaan ku codsanaynaa bismillaahi raxmaan raxiim maanta dhibaato biyo rafaad iyo silax aan meeshaan nagu qabatay haddana alxamdulilah caalamiin waa joognaa dhibaatada noogu daran waa biyo waa hooyin waa guryo maanta waa hunguri ilmihoo wax noo barto oo allailahay rafaad iyo silax meesha ay ku joogaan oo cunug aan wax baranin dhibaataya meeshii ay taallaa marka waxaan u baahannahay inaad garabkana qabatiin oo maanta ilaahaa kaalmada aad noo kaalmaysiin oo waxaad noo awoodiin oo ilaahay nii soo dhiibo aad nagu soo kaalmaysiinaan u baahannahay haweenka kaamka joogo oo najax joogo maryan cabdibarroo baa lee yidhaahdaa markahee sidaasaad ogaanaysiin oodi waayeele oo bariga siddeetan jir ina gurigoo ii fadhiyaa nin oo wiil oo haddana dhagool eh oo allayle masaakiin eh oo waxba aan qabsan karinna gurigoo ii jooga xibintiisa wax ka dhiman tahay marka sidaas aan niiga codsanaynaa wuxuu ilaahay aad nii soo dhiibo alxamdu rabbi alcaalamiin aan niiga codsanaynaa inaan biyo waa noogu daran yihiin waxba ma haysano oon faad salaadii wax salaad lagu tukada male dad iska sooma oo iska salaadahaan nahay marka waa yeelihii wax mashqusha ku galaana mala mashqulihii waa dudumeeni biyabaxaa naga dudumisay marka waxaan u baahannahay dadkiina in ilaahay weyne waaxidka wuxuu ilaahay nii soo dhiiba aad nagu soo kaalmaysiin magacayga waa nasteexo nasteexa kaamkaan joogaa oo najax la dhahaayo waa rafaadsanahay waxaa noogu daran biyabaxada maxaa noogu daran biyaha oo la cabayaa noogu daran haye masqulihii waa naga dudumeen guryihii waa naga dudumeen rafaadaa nagu haasto haye waxaa rabnaa wixiis ilaahay noosoo nii soo dhiibay inaad noo keentiin waxbarasho waxbarashadan wax ka fiican mana waxbarashaa rabnaa abaaraha ka jira dalka ayaa waxay saameyn ku yeesheen qoysaskan oo xoolo dhaqatiya beerley u badan islamarkaana soo miciin biday magaalada iyagoo deegaansaday kaamka najax ee xaafadda kooshin ee magaalada beledweyn